بsم اللh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاaلمين وصلى الله وسلم وbارك على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله bاب الإعrاaب والبناء qال الإعrاaب تغيir أwاkhiر الكلم لاkتiلاaف العwاamل الdاkخلة عaليها لفظا أو تقديirا wuxuu baabu yaha alcraab wاlbinaa alcraab walbinaa waa asaasu cilmi naxw cilmiga naxwaha aasaaskiisu waa icraab iyo binawa maxaa yeelay kelimad walba oo la icraabayo aakhirkeedu waxay ku wareegeysaa imaa inay tahay mabniya wa imaa inay tahay mucraba labadaa ka bixi maaya aan kelimaadka carabiga ah labadaa ma ka baxayaan taa marka waxay tusinaysaa alcraab walbinaa inay aasaas u yihiin cilmi naxw wuxuu ku hormaray inuu alicraab tacriifiyo wuxuu yidhi alicraabu icraabta tagyiiru awaakhir اlkelim waa bedelidda awaakhir اlkelim kelimada aakhirkooda tagyiirkooda iyo isbedelkooda wey waxayna isla bedelayaan likhtilaafi alcawaamili cawaamishii iskhilaafkooda awgeed cawaamishii addaakhilati calayhaa gelaysay lafdan xagga lafdiga inay ka bedesho aw taqdiiran ama xagga taqdiirka labada mid waa alicraabu luqatan waa albayaan albayaan walibaana bimacnaa qofka inuu bayaaniyo caddeeyo waxay naftiisa ku jira waxaa leedahay acraba arajulu camaa fii nafsih ay abaana camaa fii nafsih ninka wuxuu caddeeyey ou muujiyey oo bannaanka soo dhigay wixii naftiisa ku jira markuu qofka waxba uusan qarin oo wixii naftiisa ku jira uu caddaysto ayaa waxaa la yihahdaa acrab arajulu camaa fii nafsihi ilmuhu markay hadal bartaan ama cunugu markuu hadal bartana waxaa la yihahdaa acrab asabiyu ilan marka hadal uu barto waa markuu wixii ku jira naftiisa uu caddaysan karo ama uu sheegi karo waxaa kaloo alicraab xagga luqada carabiga macaanideeda ka mid ah ataxsiin wanaajin qurxin oo waxaa leedaha acrabtu shay-a ay xasantu acrabtu shay-a shaygii waan cad waan qurxiyey wa acrabtu shay-a bimacnaa waan qurxiyey ay xasantu bimacnaa taxsiina way ku timaadaa dhankaasi waa dhanka luqada dhanka istilaaxu naxwiyiin waa midda mu-alifku sheegay waa alicraabu tagyiiru awaakhir اlkelim mu-alifkaa sheegay raximah اllah waa tacriifka icraabta icraabtu waxa waaye buu yihi tagyiiru awaakhir اlkelim isbedelka ku imaanaya kelimaadka aakhirkooda waxa isbedelka ku imaanayo kelimaadka aakhirkooda ma ahe axwaashooda waa hadda kor ajrumiha waa kusoo marnay tagyiiru axwaali awaakhir ilkelim waa isbedel ku imaanaya kelimaadka aakhirkooda xaaladahooda waxaa xaalado loogu loogu qeydayana waxaa way waxaa la diidayaa qofka daalibka inuu u fahmo waxa isbedelaya inay tahay kelimadda aakhirkeeda zaydun aakhirkeeda hadda waa maxay waa daal waa kelimadda u dambeysaah waa daal waxa isbedelku ku imaanaya daalka miya daalka miya ra-ya za isku bedelaya maya waxa taqyiirku ku imaanayo waa daalkan xaaladihiisa waay oo rafca iyo nasbe iyo khafdo u kala wareegaya marba xaalad marka waa taqyiir iyo isbedel ku imaanaya axwaali awaakhir ilkelim kelimadaha aakhirkooda xaaladahood buu ku imaanaya isbedelku isbedelka taasuu ku dhacaya maxaa isbedelka keenaya liikhtilaafi alcawaamil laamta اkhtilaaf ku jirta waa tacliiliya waxbaa lagu cilaynaya ay liأjli اkhtilaafi اlcawaamil isbedelkan kelimaadka aakhirkooda ku dhacaya sababtii waxa waaye kala duwanaanshaha cawaamisha darteedoa likhtilaafi alcawaamili cawaamishii iskhilaafkeed awgeed ayuu isla bedelayaa kelimadka kelimadda aakhirkeeda cawaamishii addaakhilati gelaysay calayha ay cala alkelima kelimadii gelaysay cawaamishu markay iskhilaafto bimacnaa iskhilaafka cawaamisha waxaa laga wadaa waxay dalbanayaana iskhilaafsan cawaamishu mid walba marka wuxuu dalbanayay ayuu kelimadan ka dhigayaa taasina waxay keenaysaa kelimaadka aakhirkooda xaaladahooda inay isbadbedelaan oo haddii aad tidhahdo masalan qaama waxay qaama dalbaysaa marfuucay rabtaa ra-aytu haddaad tidhaahdana mansuub bay rabtaa marartu haddii aad tidhaahdana majruuray rabtaa mid walba waxay dalban dalbanaysa midda kale waa ka duwantaa qaama markii ay marfuuc dalbanayso zaydun maxay ka dhiganaysaa waa marfuuci zaydun aakhirkiisa maxay qaama kusoo kordhisa zayd rafcadaani kusoo kordhisa horaan usoo marna hadde qaama iyo zayd midka caamilaya midka macmuula cawaamishaan kusoo marna caamilka waa wax isbedelka keenayo waa qaama markii qaama meesha laga qaado oo ra-aytu la dhigo zaydun asigoo ahaa qaama zaydun asigoo ahaa baa qaama laga wareejiya ra-aytu baa la dhigay zayd suu isku bedelayaa muxuu noqonayaa ra-aytu zaydan ayuu noqonayaa zaydun waa ka tegayaa zaydan buu noqonayaa asigoo zaydan ah ayaad ra-aytu meesha ka qaado marartu baa dhigtay waxaad leedahay marartu bizaydin idan cawaamishan isbadbedelaysa waxay sababeen kelimadda aakhirkooda xaaladaheeda inay isbadbedelaan oo mar ay marfuuc noqoto mar ay mansuub noqoto marna ay majruur noqoto likhtilaafi alcawaamili addaakhilati calayha cawaamisha iskhilaafsanoo gelaysa awgeed taqyiirkaas iyo isbedelkaasi waxaa isbedelaya taqyiiru axwaali awaakhiri ilkelim lafdan aw taqdiiran taqyiirkaasi waa lafdan xagga lafdiga inuu iska bedelo aw taqdiiran ama xagga taqdiir lafdan wuxuu ula jeedaa isbedelkaa kuu muuqanaya waa midaad arkayso waa mid maxsuus ahoo la taaban karo la dareemi karo qofka la tusin karo sida hadda isbedbedelka zayd oo kale zaydun waa loo jeedaa inuu marfuuc yahay soo maa waa daahir zaydan markaad tidhahdana inuu mansuub yahay isbedelku waa ka muuqdaa zaydin markaad tidhahdana waa lamid xaggaas xaggii lafdiga waa aw taqdiiran hadda ka horna ajruma waa kusoo marnay taqdiirka wuxuu ula jeedaa waa isbadbedelayaa kelimada aakhirkeeda isbadbedelka waa ku dhacaya likhtilaafi alcawaamil laakiin isbadbedelka dhacaya mid muuqanaya ma ahee waa mid la qadarayo sida muusa oo kale waa maalan qaama zaydun isbadbedelkeeda waa tan hadda tusaaleyna bedelka zayd haddaan muuse dhigno isbabedelkaasi muusa ma ka daahiraya ma ka muuqanayo waxaa leedahay qaama muusaa ra-aytu muusaa marartu bimuusaa muusaa muusaa waay cawaamisha gashana way isbadbedeleen laakiin isbadbedelka xagga hoosuu ka socdaa xagga lafdiga kaaga muuqan maayo xagga hoosuu ka socdaa walidaalika markii la icraabay waa tildija waa marfuuc calaamatu rafcihi damatun muqadara daahira dhihi mayse waa muqadara sababta loo qadaray waa atacadub bimacnaa aliftan lama xarakeeyo muusaa alifaa u dambeyso alif xaraka ma qaadato sideedaba alif waxay qaadataa waa sukuun alif xaraka ma qaadato markii lagu leeyahay macnaheedu ma ahan midii hamzada ahayd maaha taas hamza la yihah alif lama yihahdo ra-aytu midda hadda ku jirtoo kale ra-da hamza ku xigta soo maa hamzadaas alif maa la leeyahay alif lama yihah hamza la yihahda aliftu waa midda aanan hamzada saarnayn taasi ma qaadan kartaa xarako xarako ma qaadan karto maba aqbali karto laa fatxa walaa dama walaa kasra midna ma qaadan karto ayadoo waxa keliyay qaadataa mar walba waa sukuun iyo reeb waay mar walba waa reeban tahay idan aliftaas ayaa aakhirka muuse ku jirta oo wax xaraka aan aqbalin haddii lagu yidhaahdo xarakey ma awoodi karti inaad xarakaysid oo hadda dil weli aliftaasi ku dhawaaq ayadoo marfuuca ama ayadoo dama saarantaa kuma dhawaaqi karti ayadoo fatxa saarantaa ku dhawaaq haddii la yihahdo laguma dhawaaqi karo ayadoo kasra saarantaana waa la mid idan manaca min duhuuriha atacadur wa atacadur bimacnaa waa suuragal la-aan waa mutacadir warkaan haddii la yihahdo macnaheed wax suuragala ma aha wa ma dhici karto in xarakada ay soo daahirto icraabtu marka waa isbeddel kelimadda aakhirkeeda ku imaanaya sababteeduna ay cawaamishu tahay isbeddelkaasna laba nooc waa imaa inuu noqdo lafdan wa imaa inuu noqdo taqdiiran intaasi wax ziyaadaha kuma jiraan intaan ajrumiyaha kusoo marnay qaala wa aqsaamuhu qeybihiisuna arbacatun waa afar wa aqsaamuhu damiirka xagguu u laabanaya aqsaamu licraab arbacatun waa afar rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun afartaa qaybood wey falilasmaa'i asmaada waxaa u sugnaaday min daalika afartaa lasoo sheegay asmaada waxaa uga sugnaaday alrafcu waalnasbu waalkhafdu saddexdaas asmaadu ku leedahay walaa jasma fiiha walaa jasma jasma ma lahan fiiha ay fi lafcaali fi lasmaa'i asmaada dhexdeed wax jasma ma jiraan walilafcaali afcaashana waxaa uga sugnaaday min dalika arrinkaasi alrafcu waalnasbu waaljasmu saddexdaasa u sugnaatay walaa khafda fiiha khafdo wax la yihaahdana ma jiraan fiiha ay fi lafcaali afcaasha dhexdeed laba waa mushtarak labana waa la kala leeyahay afarta icraabta ah laba waa mushtarak oo ficilka iyo isimku way wadaagaan labana way kala leeyihiin labada ay wadaagaan waa alrafcu waalnasbu labada ay ku kala tageenna waa alkhafdu waaljasmu khafdo asmaabaa iska leh jasmana afcaala iska leh qaala wاlbinaau binuhuna luzuumu awaakhir اlkalimati xarakatan aw sukuunan wاlbinaau binaha luzuumu awaakhir اlkelim waa laasimidda kelimaadka aakhirkooda laasimidooda way ay laasimayaan xarakatan xaraka aw sukuunan ama sukuun ay laasimayaan albinaa asalka luqada waxaa la yihahdaa wadcu shayi cala shay shay in shay la dul saaro yuraadu biha athubuut waluzuum ayadoo markaa loola jeedo athubuut waluzuum shayga inuu laasimo uu sugnaado ayaa laga rabaa walidaalika dhismaha luqada carabiga binaa baa la yihahdaa dhismaha waxaa la yihahdaa binaa waxaana albinaa loo leeyahay dhismuhu waa wadcu shayi calaa shay waxbaa la isdul saar saarayaa soomaa marka wax la dhisaayo danta laga leeyaha waxaa la dhisaayana waa maxay waa inay nagaadaan wa waa athubuut waluzuum asalka luqada albinaa waa sidaas xagga istilaaxa naxwiyiinta sheikhaa sheegay raximah ullah wuxuu ku yihi waa luzuumu awaakhiri lkalimati kelimadda yacni aakhiradeeda laasimideeda wey xarakatan ay laasimayso aw sukuunan ama reeb ay laasimayso ama xarakay laasimay ama sukuun bay laasimaysaa macnaheed waxa waaye xarakay laasimaysaa oo marna xarakadaasi ka marmaarmayso ama luzuumay waxay laasimaysaa sukuun oo sukuunkaasaa laasimayo marna ka marnaarmaayo taasaa waxaa la yihahdaa albinaa isminku waa mabni markii la leeyahay ama kelimadaani waa mabni macnaheedu waxaa laga wadaa hal xaaladay laasimaysaa xaala waaxida ayay laasimaysaa xaaladaas hadday sukuun tahana sukuunkaasay laasimaysaa haddii xaaladaasi ay xarako tahana xarakadaasay laasimaysaa hadda maalan waa sida man iyo kam oo kale wey man iyo kam man mar walba man waay waa mabniyun calaa sukuun sukuunkaasay laasimaysaa kamna waa la mid waa mabniyun cala sukuun sukuunkaasay laasimaysaa ama waxay laasimaysaa xaraka xarakadaasi ama ha noqoto kasra ama ha noqoto dam yani alkasru ha noqoto ama addamu ha ahaato ama alfatx xaraka unbay laasimaysaa sida maalan haa ulaa'i haa ulaa'i caamil walboo gala haa ulaa'i hamsadaas kasrada saaran unbay laasimaysaa waxaa leedahay jaa-a haa ulaa'i ra-aytu haa ulaa'i marartu bi haa ulaa'i haa-ulaa'i kasradaasay laasimaysaa axwaasha dhan ra-aytu haa-ulaa'i marartu bi haa-ulaa'i jaa-a haa-ulaa'i haa-ulaa'i kasradaasay laasimaysaa mar walba waxaa leeyahy waa mabniyun cala alkasri ayaa leeyahay hadday faacil taha waa fi maxali rafcin faacil haddii ay mafcuul taha waa fi maxali nasbin mafcuul haddii ay majruur taha waa fi maxali jarin waa majruura leeyahy laakiin marka hore mar walba waxay ku binaysan tahay kasradaas halkaasay laazimaysaa ayna maxaa u dambeeya ayna ayna maxaa u dambeeya fatxa u dambaysa halkaasay laazimaysaa ayadana ayna mar walba ayna fatxadaasay laazimaysa waa mabniyun cala alfatxi amsi kasra u dambayso ma kasradaasay laazimaysaa idan binaa waxaa la yihahdaa luzuumu awaakhiri اlkalimati xarakatan aw sukuunan wa anwaacuhu noocyadiisuna arbacatun waa afar damun wa fatxun wa kasrun wa sukuunun afartaas wey fatxun damun damo weeye wa fatxun iyo fatxun wa kasrun iyo kasr wa sukuunun iyo sukuun fatxun damun ayaa leedahay damatun lama yihahdo hadda ka horna waa soo sheegna dama waxaa la yihahdaa oo ta'da la raaciya waa icraabta amaa bina markii la joogo damun waay mabniyun cala adami ayaa leedahay mabniyun cala damati sax maaha addama oo ay u dambeynaysa ta'daasi ha'na lagula istaagayo icraabaa loo isticmaala laakiin markii bina laga hadlaayo ta'daas waa xadfaysaa gebi ahaanba mabniyun cala dami baa leedahay walidalika sheekh hadda wuxuu ku yidhi damun damatun muusan dhihin wa fatxun fatxatun muusan dhihin waa xadfata'dii wa kasrun wa sukuunun taas marka waxaa la yihahdaa albinaa binuhu waa midkaas waa aakhirka kelimadda oo laazima xaraka laazima ama sukuun laazima taasa waxaa la yihahdaa albinaa qaala walismu isimku darbaani waa laba nooc isimku waa laba qaybood mucrabun mid la icraabayo wahuwa alaslu waana midka asalka ah wa huwa maa tagayara aakhiruh waa midka aakhirkiisu isbedelaya bisababi alcawaamili daakhilati calayhi cawaamisha gelaysa awgeed imaa lafdan imaa xagga lafdiga iska bedelaya ka zaydin wa camrin wa imaa taqdiiran wa imaa xagga taqdiirka iska bedelaya naxwu muusa walfataa sida muusa iyo alfataa oo kale we isimku waa laba nooc mid la icraabayo asaa asala alaslu fi yani alaslu fi lasmaa wa alicraab isimka asal ahaan waa inuu mucrab yahay icraabtiisu kuwi tacriifiyo wuxuu ku yihahdo huwa icraabtu waxa weeye maa tagayara aakhiruh tacriifka hadda aan soo marno uun ku dhowyahay waa wixii aakhirkiisu isbedelo bisababi acawaamil awaamil aw alcawaamil daakhilati calayh cawaamisha gelaysa sababta isla bedela imaa lafdan imaa inuu xagga lafdiga iska bedelo ka zaydin wa camrin oo kale wa zayd iyo camar lafdiga iska bedelayaan wa imaa taqdiiran wa imaa xagga taqdiirka inuu iska bedelo naxw muusa walfataa muusa iyo fataa magacyay lahaayeen magacoodu muxuu ahaa ya alsmu almanquus miya mase almaqsuur almaqsuur waaye kan muusa iyo alfata waa alismu lmaqsuur almanquus waa qaadi iyo wixii la mid ah iyo daaci alismu almaqsuur waay muusa iyo alfata labadaas ugu tusaaleeyay icraabta waa lagu qadaraya waa mabniyun nooca labaad waa mabni isimku waa laba nooc mucrabun wa mabniyun iyo mid mabniya wey wa huwa mabnigu mabniguna alfarcu waa farc waa midka faraca wa huwa mabnigu maa laa yatagayaru aakhiruhu waa midkaan aakhirkiisu isbedelaynin bisababi alcawaamil adaakhilati calayh cawaamisha gelaysa darteed aan isla bedelaynin kalmudmaraati sida asmaada mudmaraadka oo damiiradii wey wa asmaa'i shardi iyo magacyada shardiga wey wa asmaa'i listifhaam iyo asmaa listifhaam wa asmaa'i lishaara iyo magacyada ishaarada wa asmaa'i alafcaali iyo asmaada afcaasha wa asmaa'i almawsuulaat iyo asmaa lmawsuulaat dhammaantood asmaadan mucrab waay yani mabni waay dhammaantaad asmaadan mabni waay asalka fi ismku waa mucrab maxaa isim loo icraabay su-aal meesha qabata maaha laakiin waxaa su-aal noqon kara maxaa isim loo bineeyey waa su-aal jawaab u baahan waay isimka mucrabnima lagu ogaa waa asalkii uu ku taagan yahay shayga asalkiisa hadduu ku sugan yahay muxuu ugu sugnaaday lama yidhaahdo laakiin asalkiisa haddii uu ka baxo muxuu uga baxay waa la yidhaahdaa su-aashaasina waxay noqonaysaa su-aal jawaab mudan haddii la yidhaha muxuu asalkii uga baxay asalkiibuu ka baxay isimka mabniga asmaadan mabniyaadka ahi hadda sheiku uu tiriyo damaa'irtii ka bilaabay almudmaraad dhammaan waa wada mabni waxa loo bineeyey dhammaantoodna wax kale ma ahe waxa loo bineeyey inay shabaheen xuruufay shabaheen dhammaantood xuruufay u ekaadeen mar hadday xuruuf u ekaadeenna wixii xuruuf lagu samayn jiraa lagu sameeyey xuruufta maxaa lagu sameeyaa xaraf waa la bineeyaa maadaama xuruufta la bineeyo ayadana binihii bay dhinac ka qaateen maadaama ay xuruufta shabaheen matalan damaa'irtoo kale almudmaraad xuruuftay shabaheen waxay ka shabaheen asalkii dejinta asalkii loo dejiyey ayay xuruuf ka shabaheen masalan asmaada waxaa ugu yar saddex xaraf waa inay noqdaan asmaada saddex xarafaa ugu yar sida afcaashoo kale way afcaasha shal markaan soo marayna waxaan idhi saddexa ugu yar soo maha thulaathiya ugu yar asmaadana waa la mid asmaada thulaathiya ugu yar wax saddex ka hooseeya ama ka yar hadduu isimka noqdo waa ka baxay soo maahna xadkiisa xadkiisa inay saddex ugu yaraatay ahayd hadduu saddex ka yaraado xadkiisuu ka baxay saddex wax ka yar waa xaraf xarafku labuu noqdaa hal buu noqdaa saddex waa noqdaa laakiin wax saddex ka hooseeya xarafaa noqda oo laga helaa matalan hal oo kale hadda meeqa xaraf waayo hal yaa laba waay hamsat listifhaam maxay tahay waa hal waa xaraf waa hal idan hal iyo laba iyo xuruufa lagu yaqaan isimkii marka hadduu inta baxay hal iyo laba noqday muxuu shabahay xarafu wuxuu ku shabahay dejintii asalka ahayd asiga saddexa ugu yaraed markii la dejinayo xadkiisiibuu ka baxay xadkii xarafku galay xarafuu shabahay markaas asmaa ulmudmaraad waxaa ku jira kuwa xarafka shabaha kuwaas xarafka shabahaana inta kale la haleeshiiyey ayagana ilaan saaxiibadooda hadday xarafka shabaheen inta kalena waa la raacshi oo mabniya sidaas ku wada noqdeen waxaa ka mid ah darabtu ta'da ku jirta ta'da darabtu ku jirta meeqa xaraf waay yaa ta hal xaraf waay naa markaad tidhahdo darab naa naadaasina meeqa xaraf waay yaa waa laba xaraf idan hal xarafna waa noqday laba xarafna waa noqday isimkaasi isimkaasi waa damiir soo maaha damiirku wuxuu shabahay xarafka min xaysu lwadci buu ka shabahay wadci waxaa laga wadaa dejintii asalka ayuu ka shabahay oo xuruuftii asiga loogu talagalay inuu ka koobnaado ka yaraaday halkaasna wuxuu ka shabahay xuruuftii maadaama xuruuf uu shabahana icraabtii xuruuftaa la siiyey oo bina ah saasaa damaa'irta loo bineeyey asmaau shardi asmaau shardi waxaan soo marnay markaan jawaasimta soo marayn jawaasimta waxaa ku jiray ama ayba u badnaayeen oo ka mid ahaa kuwa shardi tusinaya soo maaha xuruuf iyo asmaana waa iskugu jireen intii shardiyada ahayd xaraf wa xaraf soo maahayd in shardiya waayahay asmaadan shardiyada ah iyo xuruufta shardiga faa'iideyneysa waa isshabaheen tashaabuha ka dhexeeya asalka shardinimadana yaa iska leh xuruufa iska lehe asalka shardinimada xuruufa iska ahayd walidaalika markii la jawaasimta la tirinaayo in baa laga bilaabaa soomaa kuwa labada ficil jasminayo inta shardiyadaa lagu bilaabaa kadibaa man iyo maa la sheega shardiyaa oo asmaa ah shardiga asal ahaan xuruufaa lahayd asmaadii la gashay waxay shabahday xuruufti maxay ka shabaheen markaan min xaysu almacnaawo kanna shardi buu tusiyey kanna shardi buu tusiyey man shardiya iyo in shardiya macnahaasay wadaagaan shardinimadaa maadii shardiyada ahayd iyo intii shardiyada ahayd macnihii shardinimaday wadaagaan macnaha shardinimadan asal ahaan yaa leh asal ahaan xuruufaa leh asal ahaan xuruufaa leh isimka marka alasmaa asmaau shardi waxay shabahday xuruufta waxay ka shabahday min xayu lmacnaa macnahaasina waa xagga shardinimada oo mid walba labadooda ka mid a shardi u faa'iideynaa shabahaasina wuxuu keenay asmaau shardi in la bineeyo oo asalkii ay ka baxdo meeshii mucrab ay ka noqon lahayd waa meel labaad soo ma asmaa listifhaam ayadana xuruufay shabahdo xagga macnahayna ka shabahda xagga macnaha ayay ka shabahda waxay xagga macnaha uga shabahday waxaa jira xarfu xarfu listifhaam hal maalan istifhaam soo maa hal zaydun qaa'imun zayd ma taagan yahay zayd ma taagan yahay istifhaamkan hal zayd hal zaydun qaa'imun waxaa iskale xarafka isimkii hadduu istifhaam faa'iideeyo muxuu shabahay xarafu wuxuu ka shabahay min xayu lmacnaa waa iyadana laakiin macnahaasi waa dhanka istifhaamka waa asmaau listifhaam ayagana xuruufta ayay waxay ka shabaheen min xayu lmacnaa xagga macnihay ka shabaheen asmaau lishaara ishaarada waa la yaqaan soo maa haadaa iyo haa-ulaa iyo wixii lamida waay asmaau lishaara asmaau lishaara ayagana xuruufay waxay ka shabaheen min xayu lmacnaa meeshaan inaad si fiican ufahamtaan si fiican ugu fiirsataan isku daya asmaa lishaara waxay faham ay ay ay shabaheen xuruufta xagga macnahay ka shabaheen aawa xarafkay shabaheen waxaa la yidhi xarafka ay shabaheen xaraf hadda jira ma aha laakiin haddii la deji lahaa ayuu shabihi lahaa carabi ma dejin naxwaha mararka qaar waxaa ku arkaysaa waxyaabo khayaaliyahoo la iska dhisaayo waxa keenaya qawaacidii al waxaa la rabaa in salka loo dhigo oo meel dabada loo geliyo qawaacidana qawaacid bashar sameeyey waay luqada carabigana laga arkay markii carabi laga arkay ayagoo sidaa ugu dhawaaqayo hal xaraka u laasimaya ayaa waxaa la yidhi mabni waay hala cileeyo mabninimadii cilooyin in la raashaa la raba soo maaha cilooyinkii qaarna waa la helayaa qaarna waa la qadaraya inta la waayo waxa la saas saasaa loola jeedaa ismul ishaaro oo yani waxaan dhihi xarful ishaaro xaraf la yidhaha ma jiro hadda luqada carabiga xarf la leeya waa xarful ishaara ma jiro wax wax lagu ishaaro asmaa keliya waay laakiin waxay yidhahdeen wuxuu shabahay xaraf hadda aan jirin oo mafquuda oo la la-yahay oo la waayey oo haddii la deji lahaa maaragta jiri lahaa xarafkaasuu shabahaya ismul ishaaraha min xayu lishaara una ka shabahaya waa la qadaraya soo qadar waayo waa loo niyeysta halkaasa iska shabahaya asmaa lafcaal asmaa lafcaal waxaa la yihahdaa sah iyo mah iyo wixii lamida iyo uf ufin bimacnaa waa atadajar mah markaad tidhaahdo bimacnaa waxaa waaye jooji waa warka sah bimacnaa uskud waaye aamus mah ka joogsa waaye sahna waa aamus laakiin ficilla miya ma ahan ficil ma aha asmaau lafcaal baa la yidhaha hey haataa ka mid a hayhaata hayhaata lima tuucaduun hayhaata bimacnaa bacuda waay waa ismu ficli maadi waay asmaa lafcaalkan waxay leeyihiin asmaa ficil maadi ah macnihii ficil maadiga tusinayo kuwa mudaaric tusinayo kuwa amar tusinaya inta waa leeyihiin asmaa lafcaal ayagana waa mabni asmaa lafcaal waa mabni waxayna istaagayaan maqaamkii ficilka ficilkii maqaamkiisa ayay asmaa lafcaal istaagayaan xagga niyaabada ayayna ka shabaheen xuruufta min xayu niyaaba wa min xayu niyaaba waxaa loola jeedaa hadda sah oo bimacnaa uskud ayay ka naa'ibtaa ya ficilkii aan ficilu amarkii ahaa uskud ayay naa'ib ka tahay sah markaad tidhaahda uskud bedelkeeday joogtaa naa'ibay ka taha maqaamkeeday fadhida ah hey haata markaad tidhaahdo maxay joogtaa booskii bacuda ayay fadhidaa hey haata booskii bacuda ayay fadhidaa idan asmaa lafcaal waxay naa'ib ka yihiin afcaal asmaa lafcaal waxay naa'ib ka yihiin oo booskooda ay fadhiyaan afcaal xagga niyaabada waxay ka shabaheen xuruufta oo xuruufta niyaabadaas lahayd hadda matala markaad leedahay yaa cabdallah yaa waa xarfu nidaa soo ma xarfu nidahani wuxuu naa'ib ka yahay ficil meesha ka xadfan oo adcuu ah adcuu cabdallaahi cabdallan u yeeraya ficilkii adcuu ahaa booskiisa yaadaanaa fadhida idan yaadan xarfu nidaha ah wuxuu naa'ib ka yahay ficil adcuu ah niyaabada asal ahaanna xuruuftaa lagu yaqiini asmaa-ul afcaalna ayagana niyaabadii ayay soo galeen maxay shabaheen marka xuruuftii waxay ka shabaheen min xaysu anniyaaba xagga naaibnimo xagga naaib noqoshada ayay ka shabaheen sidaas ayagana loo bineeyey asmaa lmawsuulaat wa asmaa lmawsuulaat buu yihi asmaa lmawsuulaat waa aladiina iyo alladii iyo wixii la mida waa la yaqaanaa mawsuulaadka asmaa lmawsuulaat ayagana waa mabni mar walba waa la bineeyaa sababta loo binaynaayo waxaa waaye xuruuftay waxay ka shabaheen xagga baahida waxaa la yihahdaa min xaysu aliftiqaar aliftiqaar waa baahi xagga baahida ayay xuruufta ka shabaheen maxaa laga wadaa baahida alladiina oo isim mawsuul ah keligeed macno ma dhammaystiri karto waxay u baahan tahay wax macnaheeda la dhammaystira haddii masalan hadda aad tidhaahdo jaa-a aladii kii ayaa yimid warkaasi ma dhammaystiran yahay kii muxuu yahay haddaad tidhahda laakiin jaa-a aladii daraba abuuka maalan daraba abaaka waxaa yimid kii aabbaha garaacay jaa-a aladii daraba abaaka haddii lagu yihahdo waadix waayo daraba abaaka jumladan waxay dhammaystiraysaa macnaha alladii bay dhammaystiraysaa alladiina marka maxay u baahan taha ya wax macnaheeda dhammaystiray u baahan taha macnaheeda wax dhammaystira oo kamila ayay u baahan taha asm xuruuftuna maxay u baahan yihiin ya markii xaraf la tacriifinayo waxaa la yidhi soo maahan waa kalimatun dallat calaa macnan fii gayriha fii gayriha maxaa laga wadaa keligeed macno marku tusi karta wa keligeed macno dhiman dhammaystiran markuu tusi karto idan waxay baahi u qabtaa wax man wax macnaheeda dhammaystiran fii keligeed macno ma tusinayso dhammaystiran laakiin fi lmasjidi markaad tidhaahdo masaajid dhexdiisay ku tusinaysaa almasjidi macnaheed la dhammaystiraysaa idan waxay u baahan tahay macnaheeda wax dhammaystiray u baahan tahay macnaheeda wax dhammaystira ayay u baahan tahay min xaysu aliftiqaar baahidaas ayay asmaa lmawsuulaat iyo xuruuf iska shabaheen min xayu liftiqaar iftiqaar maxaa laga wadaa baahida loola jeedaa xagga baahi baahida ayay iska waafaqeen asmaadan dhammaantood marka cilay uga baxeen cilmu carabnimadii cilada dhammaantood markii laisku duuba uga soo baxeen waa maxay limushaabahat اlxuruuf shabaha kala duwan marka qaar waa min xayu lwadci qaar waa min xayu lmacnaa qaar waa min xayu اniyaaba qaarna waa min xayu liftiqaar qaarna waa min xayu liftiqaar kan ugu horeeya waa min xayu lwadci waa asmaa lmudmaraat asmaa shardi asmaa listifhaami asmaa lishaarana waa min xayu lmacnaa asmaa lafcaalna waa min xayu niyaaba asmaa lmawsuulaatna waa min xayu aliftiqaar oo baahida xaggeeda sababahaasi uga baxeen wallahu aclam sal allah alaa nabiyina